maamulka deegaanka nasiya ee gobolka tugdheer oo kaashanaya shacabka deegaanka ayaa dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo kala duwan mashaariicda la dhagax dhigay waxaa ka mid ah goobo waxbarasho iyo sidoo kale xarumo caafimaad oo deegaanka markaasi uu yeelanayo qaar ka mid ah dadka deegaanka nasiya ayaa ka hadlay faa'iidada mashaariicdan iyo baahida ay u qabeen waa booqaad ka mid a degmada nasiye meelaha danta guud ah ee loogu talagalay in lagaga faa'iidaysto goobaha khayriga halkan iga dambaysa waxaa ka dhisan laba fasal oo maxad ah oo aanu dhowaan dhismihiisu dhammaaday iminkana socdo oo ardaydu ay dhigato loogu talagalayna dugsiga hoose dhexe ee diiniga ah maxad shareeco ah waxaa dhiman iminka laba qol iyo xafiis labadaa qol iyo xafiiskaa dhiman boqolkiiba soddon waanu haynaa intii uu ku kici lahaa waxaanu dhagax dhignay marshuucii ama qaybtii labaad ee macadka oo laba qol ah halkaas oo qarashkii lagu qiimeeyey boqolkiiba soddon aanu maanta gacanta ugu hayno iyo isduwaha diintii awqaafta degmada nasiya ay dhagax dhigeen laba fasal oo markaa waxaa weeyaan lagu kordhinayay macadka iyo xafiiskii lagu qiimeeyey lacag dhan sagaal kun iyo shan boqol oo dollar oo markaa waxaa weeyaan la hayo boqolkiiba soddon halkan waa goob ka mid a goobaha nasiye ee khayriga ah halkan waxaanu guddoomiyaha degmada nasiye iyo suduwaha diinta iyo awqaaftu halkan waxay dhagax dhigeen maxad ka kooban saddex qol laba qol iyo office ugu dambeyn guddoomiyaha deegaanka nasiye axmed xirsi maxamed ayaa markaasi ka warbixiyey mashaariicdan horumarineed waxyaabaha ay ka tari doonaan deegaanka waxaan joognaa maanta xaruntii caafimaadka ee degmada nasiye waxaanu halkan ku dhagax dhigaynaa saddex qol qol waxaa weeyaan waada oo jiifkii ah oo runtii bukaanada insha allahu tacaala loogu adeegi doono halka marna qaadaya dhowr iyo toban ama dhowr iyo labaatan ku dhowaadba labaatan ku dhowaadba qaadaya oo waa maxaa toy beeshina iyo laba qoloo kale oo runtii baahi weyn ay u qabto xarunta caafimaadku markii aanu aragnay baahida taaganka ah ee runtii emergency ay u baahan tahay waxaanu ka maamul ahaan aanu u dhagal nuglaanay codsigii bulshada nooga yimi wixii ka soo xarooda inaanu u meelayno oo waxa weeyaan wax ummadda anfacana aanu ugu qabanno ayaanu diyaar u nahay dadka deegaanka ka soo jeeda siiba qurba joogga waxaan u sheegaynaa cid kasta oo deegaan kasta waxaa hormariya cidda ka soo jeeda markaa waxa weeyaan qurbajoogga weliba ay tahay qurbajoogga waxaanu faraynaa war maanta waxa weeyaan ayay waxa weeyaan degmada waxqabadkeedu wuu waxa weeyaan idinka baahan yahay